بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي أفراد كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع وحكم الأمة يا قولك ومصنف كليه رحمة الله عليه فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وحكو سابسين فصل كاني في الاستنجاء استنجدي نجاسدي كصوب حضي labada sabiil ama maaragtay labadii maxal loogu talagalay maxalkii kaadidu ka soo baxaysay iyo maxalkii saxaarada ay ka soo baxaysay najaasadii ka soo baxda qaabka la ysaga nadiifinayo iska nadiifinteeda wa aadaabi qadaa'i alxaaja iyo xaajo gudashada oo loogala jeedo baahida bani aadamka uu ilaahay subxaanahu watacaala ku abuuray ah inuu markaa fadalaadka iyo waxyaalahaasi zaa'idka ku ah wixii uu cunay uu markaa jidhkiisa uu ka soo saaro ilaahay subxaanahu watacaala laba dalool oo ay ka soo baxaan uu sameeyey qaabka uu qofku markaa xaajada noocaasa u gudanayo wuxu uhi walistinjaau wa huwa min najawtu shaya istinjadu wa huwa waana mid laga soo ishtiqaaqay af carabi ahaan min najawtu shaya ay qaطactuhu shaygii baan gooyey istinjaa af carabi ahaan najaa baa laga keenayoo najawtu shaya shaygii baan gooyey weeyaan ay qaطactuhu fakaana almustanjiya waxaad moodaa buu leeyahy in markaas tan istinjo loogu magacaabay fakaana almustanjiya qofkan istinjoonaya waxaabad moodaa yaqtacu bihi istinjada inuu iskaga goynayo aladaa qurunkii can nafsi naftiisa inuu kaga jarayo ereygan istinjaa iyo af carabi ahaan hulaasigiisu uu najwi yahay najwi najwina markaa macnayaal buu leeyahay dhowra laakiin ka ugu munaasibsana sheekhu uu soo qaatay waa kii bimacna alqaci ah waa goyntii marka istanjaa ay alaba alqaca bay noqonaysaa goyn buu markaa dalbay marka inuu yani waxa weeye wuxuu raadsaday inuu iska gooyo oo uu doonay inuu iska gooyo ama uu iska zuuliyo wasakhdii iyo najaasadii jirhkiisa martay walistinjaa wadaba yihi waajibun waajib weeye istinjadu min khuruuji اlbowli wاlghaa'id in laga istinjoodo soo bixidii kaadida iyo saxarada buu yidhi ama wuxuu waajib ka yahay oo waajibiya min khuruuji اlbowli wاlghaa'id ay bisababi khuruuji اlbowli wاlghaa'id aynu minta markaa tacliiliya ka dhigno sababayn kaadidii soo baxday iyo saxaradii soo baxday sababteed ayuu markaa ku waajibaya ayuu u waajibayaa istinjadii bilmaai biyo in markaa lagu istinjoodo awilxajari ama dhagax lagu istinjoodo wamaa fii macnaahu iyo dhagaxa wixii la mid ah maa fii macnaahu in badan bay isticmaalaan yacnii wixii la xukuna weeyaan dhagaxa waxbaa la xukuna aynu arki doonaa insha allahu tacaala waa kanoo wixii la xukuni waa min kulli jaamidin wax kasta oo ah wax markaa qallalan oo aan qoyanayn oo daahirin daahir ah qaalicin oo najaasadii goynaya oo zuulinaya hayri muxtaramin mid la ixtiraamayana aan ahaynoo qadarin inaga mudan dhagaxii waxaa la mid ah wax kasta oo qallalan oon qoyanayn sidoo kale daahir ah markaa qallalan markaynu nidhi waxa baxay wixii dareero ahaa oo dhammi wuu baxay len ma qallaleen wixii aan dareero ahayn laakiin qoyanaana isaguna wuu baxay sida waybiskan caruurta yaryar loo isticmaalo ee kale najaasada maaragtay lagaga masaxo oo kale dee way qoyan yihin markaa najaasada noocana ma zuulinayaan oo meeshii ma dahirayaan waa inuu wixii yahay jaamid wax qallalan oo sidoo kale aan dareerana ahayn daahirin waa inuu daahir yahay oo wax nijaas ihi haba qalalaado wax adagba ha noqdee isagii hadduu nijaas yahay waxba daahirin maayo qaalicin waa inuu yahay mid wax goynaya oo najaasadii suulinaya ba- maaragtay meeshii ka tiraya laakiin waxaan waxba tirayn sida quruurad oo kale dhalo dhinaceedii markaa qofku saa ugu mas waxba ka tiri mayso sidoo kale waxaa la mida bay yidhahdaan wixii budada ahaa wixii budada ahaa sida ciid markaa een dee aan markaa adkayn oon isku dheganayn oo kale waxba iyaduna kuma anfacaysa iyadunba kugu dhegayse waxba iyaduna ma suulinaysa baa غير محترم وإن أنا وحني محترم أهين وحي محترم احترام يقدرين مضنا سida warqadihii ay ku qornaayeen aayado quraana iyo fiqi iyo xadiis nebi iyo cilmi markaa waxtar leh oo naafici wixii uu ku qornaa ixtiraam buu inaga mudan yahay oo lagu istinjoon maayo kaana gudi maayo haddaad isku masaxdid sidoo kale raashinkii wixii wax la cuno ahaa isaguna waa saas oo kale walaakina alafdala hase ahaatee sida fiicani an yastanjiya awalan waa inuu marka hore ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxaanta iyo waxaa la midka ah oo imika de waraaqahan la isticmaalo ama softigan ay ku sameeyaan suuliyada ay dhigaan oo kale dee dhagaxaantii bay la mid noqonayaan oo shuruuddii way ka soo baxayaan marday qalalan yihiin bilaxjaari marka hore inuu dhagaxaanta ama waxaa la midkaa isticmaalo uma yutbicahaa markaa kadibna uu raaciyo haaniyan mar labaadka bilmaa biyiyo marka horeba aanu ku bilaabin najaasadii inuu faraha la galo والواجب واجبك ثلاث مساحات hadii dhagaxaanta lagu kaaftoomayo waajibku waa saddex goor in la masaxo oo waxyaalo kala duwan lagu masaxo meel aan markii hore lagu masaxin waa inaad mar labaad ku masaxayso walaw bi thalathati atraf hajar waahid saddexda masaxadood haba ku xasilaan dhagax kaliya saddexdiisii gaftin saddexdiisii dhinac haduu qofku dhinacna markuu masaxo dhinac kalena markuu masaxo dhinac kalena markuu masaxo waa ugu caadi oo xasilaysa wayajib ama warqad weyn intuu soo qaado oo kolba dhinac ku masaxo ويجوز وحا بنان وكفلا قفكي أن يقتصر المستنجي قفكي استنجوني إنه ككافتوم على الماء بيه إنه ككافتوم أو على ثلاثة أحجار أما صدح دقح أو ينقي بهن المحل وماشي مركا كن نظيفين أيو إن حصل الإنقاء بها مركا وإن هدي مركا نظيفين أي ماشي كحسو ماشي نظيف نقطه ونظيفنتي أي حصيشو مركا صدح دقح كفلانيان وإلا هدي أنا مارت ماشي نظيف نقنين زاد عليها وكردني لقحانتي مد أفراد يمد شراد بوكيني حتى ينقي إلى ماشي نظيفين أيو مركي ماشي مركا نظيف نقطه ويصن بعد ذلك مركا كدب وحا الصناع مركي إلا نظيفي الإيتار وترين لقدقه marka aad meeshii nadiifiso hadii lix masaxadood ay ku nadiifsawdo ama afar ay ku nadiifowdo mid kale oo tiradii tira is dhiman ka dhiga ayaad ku dari haday afar ku nadiifowday mid shanaad baad ku dari haday lix ku nadiifowdayna mid toddobaad baad ku dari haday toddoba ku nadiifowday ama shan ku nadiifowdayna waxba ku dari maysid فإذا أراد هدو دون الاقتصار على أحدهما لبدي مدهان إنه كافتومه بيه أما دغحانتي فالماء أفضل بيها وناكسن وفضل بدن حيال إيغو way zuulinayaan een maartay najaasadii si fiican bay u suulinayaan dhagaxu laakiin iyo waxyaalahan la midka ihi way khafiifinayaan un baa la yiriyo hadii meeshii biyo lagu meelo biyi wuxuu bay ka qaadi hadana wadaalku waxay yiraahdaan meeshu waa inay nadiifowdo markii uu markaa dhagaxanta lagu isticmaalayo yaani waa inay gaadho ilaa heer aan hadda hadii dhagax dambe la mariyo anigu waxba ka soo qaadi karin markii halka gaadho ayaan oranaynaa meeshu way nadiifowdo marka dhagaxanta laga eego laakiin biyihii de waxa weeye waa inay meeshii ka tiraan najaasadii oo dhan inay ka tireenna waxaa lagu garanayaa baa la yidhi waa in meesha marka waxa weeye marka hore dee sibiq sibiq bay leedahay oo waa si jilicsan bay ayuu ayuu diirku yahay laakiin markay nadiif nadiif noqoto oo najaasadii laga wada gooyo way adkaanaysaa khushuunatul badan waxa la yidhaahdo ama maaragtay in haraggii uu markaa adayg yeesho oo markaa gacantii aad ku maydhaysay iyo ay isqabsadaan ayaa markaa imanaysa فالماء أفضل مركا بيه بفضل بدن لأنه يزيل عين النجاسة النجاسة عين تذي وزولنيا وأثرها راتك أي سمين يسين ما شو كساريا وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر وحاو شرط يها الضبا لقحو إنه مركا لقو يستنجو دا إنه كاقدو وحاو شرط آه كو ألا يجف الخارج إن أنو إنجاقين وحان كصوب بحي النج... ماشا إي النجس النجاسة إيه وحان صوب بحي النجاسة إيه وإن آنو إنجاقين haddii laakiin uu engegay dee waxa weeye dhagaxii waxba ka qaadi maayo meesha wa allaa yantaqila waa inaanu ka durkin can maxalli khuruujihi meeshii soo bixitaankiisa najaasadii markay kaa soo baxday kaa dhammaatay kaadidii ama saxaradii markii ay kaa dhammaatay dee najaasadii inbay gaadhay intaa waxaa shardiya xashafada in aanay dhaafin haddii ay kaadi tahay haddii ay saxaro ahaydna ee baryaha gudahoodii oo inta marka qofku uu istaago istaboolaysa ah intaa inaanay dhaafini khasab bay ahaydba iyadu mar walba shardigani kaa maahe waa ka gedisan yahayoo shardigani wuxuu ku leeyahay iyadii oo aan kaadidii xashafadiiba dhaafin markii ay kaadidii kaa soo dhammaatay ee ay kaa istaagtay dee inbaa qoyaankii gaadhay xashafadii ka mid ah intaa waa inaanay sii dhaafin oo haddii aad inta adigu dhaqdhaqaaqdo ay markaa uu durko qoyaankii durko waxa weeyaan markaa dhagaxii kugu filaan maayo inaad markaa ku maydho biyo ayay noqonaysaa wa allaa yaraa calayhi waa inaanu ku soo kordhin najasun aakharu nijaas kale ajnabiyun canhu oo ka ajnabiya nijaas kale khasab maaha waa wax kasta oo qoyan ama nijaas ha noqdo hadday nijaas kale timaaddo waa saas wax aan nijaas baahaynoo qoyani hadduu ku soo dhaco meeshiina iyaduna waa saasoo kale haddii dhibic biyo ay meeshii ku dhacdo ama wax kaloo qoyaniba uu meeshii ku soo biiro dee waxaa qoyani waxa weeye najaasadii wuu baahinaya waxbana kama qaadayo waxaa markaa ay noqonaysaa in lagu maydho biyo lagu maydho fain intafaa sharطun min daalika haddii shuruuddaa wax kamida la waayo tacayana almaau biyihii baa khasab noqonaya wayajtanibu qofku wuxuu ka dheeraan wujuuban si waajibnimo leh ayuu wuxuu uga dheeraan qaadilxaajati qofkii xaajada gudanayay istiqbaal qiblati qibladii inuu markaa ujeesto alaana qiblada hadda ta hadda qiblada inoo ah alqiblati alaana qiblada ta hadda inoo ah oo dee kacbadiiya inuu qaabiluu u jeesto ayaa markaa xaaraan ah oo yani waa inuu ka dheeraado ujeedsigeeda ayaa waajiba wahiy alkacbatu qiblada hadda aynu u jeedsanaa waa kacbada wey wastidbaaruhaa in loo daba jeediyaana iyaduna xaaraan weeye fi saxraa'i labadaasiba marka in loo jeedsado iyo in loo daba jeediyo ay xaaraan noqonayaan waa fi saxraa'i markii meel bannaana la joogo in lam yakun baynahu wa haddii isaga iyo wa bayna alqiblati qibladii aanay u dhaxaynin saatirun wax kala qariya wuxuu qofku isku asturaya haddaanu jirin aw kaana ama uu jiraba e walam yabluq laakiin aanu gaadhsiisnayn uluay diraacin dhudhun saddex meelood marka loo qaybiyo laba meel laba meelood aanu gaadhin wax aada u gaaban ayuu iska xigsiiyey qibladii kan oo kale baalkan oo kale soo qaaday markaasuu xaggii qiblada isaga dhigay de kani waxba kaa asturi maayo oo wax aada u gaaban weeyi markaa sutrad ma noqonayo haddii laakiin wax xusulkaasi saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood gaadha oo adiga qibladii idiin dhaxeeyo oo idin kala asturayo waxa weeye xaaladda iyada ah way xaaraan noqon mayso aw balagahumaa ama waabuu gaadhayaa sutradii intii way leeg tahayoo dhudhunbaabay leeg tahay ama ka badan tahay laakiin wabacuda canhu wuu ka fog yahay shaygiibaa qofkii ka fog akara min in ka badan alaaati adrucin saddex usul bidiraaci aadamiyi marka qofka bani aadamkaa dhudhunkiisa iyo xusulkiisa lagu mitiriyo marka laba arimood baa lagaa doonay markaad meel banaana joogto haddaad qibladii u jeedsanaysa ama ad u daba jeedinayso laba qodob baa lagaa doonaya qodobka koobaad inaad sutrad wax idinkala astura adii iyo qibladii aad udhexaysiiso waxaasi markaa isaga jooggiisu dhudhunkaa saddex meeloodow labadii waa inaanu ka gaabnayn ee uu leeg yahay ama ka dheer yahay xaggii dherarka waa sidaa sidoo kale inta uu kuu jirayaana saddex dhudhun waa in aanay markaa ka badnayn ee saddex dhudhun ama in ka yar waa inaad markaa isu jirtaan haddii kale wax kaa fog buu noqonaya wax adigii markaa saatir ku oo qibladii kaa astura ma noqonayo labadaa markii la ysla helo xaaraannimadii meesha way ka baxaysaa laakiin karaaho ayaa soo haraysa bidiraaci aadamiyi iyadoo markaa lagu mitirinayo buu yidhi diraacii aadamaha kamaa qaala bacduhum sidii culamada qaarkood ay yidhaahdeen oo dhudhunkan wax lagu mitiriyo dhudhunkan la isticmaali jiray baa laba qaybood kala ahaa diraacu aadam iyo diraacu najaar baa la kala odhan jiray qofkan bani aadamkaa dhudhunkiisa qofkii markaa muctadilkaa dhexdhexaadka ahaa weeyaan dhudhunkiisi iyo diraacu najaaro najaar qofkii nijaarka ahaa ama maaragtay waxa weeye dee farsamadaasi ku shaqaynaysa laftiisa inuu wax mitiriyo u baahan yahay iyaguna dhudhun bay wax ku mitirsan jireen marka way kala badnaayeenoo dhudhunka najaarku waa afar iyo labaatan farood kan kalena sideed farood baa loogu sii darayaayo isaga uluskii ayuu la dheeriyo isagu laba iyo soddon farood markaa faruhu ma hadde kuwane waa farihii sidan isu daba yaalay sidan markaa balaabalaaban loo dhigayey weeye waay haddaynu si kale u dhigno waa laba taako waxa weeye diraaca diraaca aadamigu diraacan aadamigu waa laba taako oo iminka dee waa afartan sentimitir bay markaa labada taako taakadiiba labaatan sentimitir bay ka xisaabiyaan saasaad markaa u xisaabini kolkaynu markaa nidhaahno diraaci afartan sentimitir buu noqonayaa uluseynkiisii dee waxay noqonayaan lix iyo labaatan iyo wax yar wuxuu yidhi walbunyaanu dhismuhu fii haadaa arinkaa aynu ka waramayno oo ah sutrada labada qodobee looga baahan yahay haddii uu dhisme yahay waxa markaa sutro kuu noqonayaa ka saxraai oo meesha aad meel dhisan joogto meel dhisan markaad ku jirto arinkaa sutrada inay labadaa qodob u baahan tahay waxa ka siman buu yidhi dhismihii ka saxraai saxriihun buu la mid yahay markaad meel bannaana joogto soo labadaa qodob ilaali laguma odhanin markaad meel dhismaa ku dhex jirtana labadaasaa lagaa doonaya markaa dee dhismihii waa inaanu aada u gaabnayn oo intaa markaa ka badan yahay ama uu leeg yahay sidoo kale waa inaanu kaa fogeyn dhismihii xagga qiblada kaa xigaya isku qarinaysay waa in aanu kaa fogeyn bishari walbunyaanu fii hada ka saxraai dhismihii arrinkaa aynu soo sheegnay wuxuu kala mid yahay saxarihiioo bishari lmadkuuri shardigaa la soo sheegay haddii laga helo oo ah in aanu ka badan in aanu saddex dhudhun wax ka badani aanay idiin dhaxaynin dhudhun markaa saddex meelood oo labadii meeloodna uu jooggiisii leegyahay haddii intaa la helo isagiina markaa wuu bannaanaanayaa haddii kalena dee xaaraan buu noqonaya markaa fii haadaada waxaad u celinaysaa waa xaggii xurmada iyo xurmo la-aanta inay xaaraan noqonayso markaa qibladii in loo jeestaa iyo maaragtay inaanay noqonaynin wuxuu kala mid yahay ka saxraay saxarihi buu kala mid yahay bishari lmadkuuri shardigaa lasoo sheegay ayuaanu markaa waxa weyaan isagana loo dhigayaayo aanu markaa xaaraan ku noqonaynin ila albinaaca dhismihii uun mooyaane almucadda loo diyaariyey liqadaai alxaajati in xaajada lagu guto meeshii markeeda horeba loogu talagalay in xaajada lagu guto dhismihii noocaa ahaa falaa xurmata fiihi muطlaqan kaasi isagu xaaraan ma laha oo la odhan maayo gidaarkii suuligu ee xagga qiblada kaa xigay saddex dhudhun wax ka badan yaanu kuu jirin la odhan maayoba hadduu doono haba kaa durugsanado suuligu suuli weyn baa ha noqdee mar haddii meeshani ay tahay meel loogu talagalay in xaajada lagu guto waxba eegi mayno shardigii markaa xaqiijintiisii wa kharaja biqowlinaa waxaa ku baxay warka aynu nidhi alaana alqiblati laana waa kii ku soo yidhi qiblada hadda waxaa baxay buu yihi maa kaana qiblatan awalan wixii hore qiblo u ahaa laakiin hadda aan qiblo inoo ahayn ka baytilmaqdis sida baytulmaqdis oo kale dee wakhtigii hore muslimiinta qiblo ayuu u ahaa laakiin waa la nasakhay oo xagga kacbada ujeedsaday kacbadii unbaa imika qiblo inoo ah markaa baytulmaqdis ujeedsigiisii faistiqbaaluhu markuu qofku xaajo gudanayo inuu baytulmaqdis u jeedsado iyo wastidbaaruhu inuu markaa u daba jeediyaaba makruuhun waa uun la karaahiyeysanayaaye xaaraan maaha ama saxaro qofku ha joogo yaanu joogin xaaraan marnaba noqon maayo qibladii laakiin haddii meel bannaano la joogo sutradiina aanay jirin ama shardigii aanay sutradu ka soo bixin dee xaaraan buu noqonayaa haddii sutradii la helo oo shuruuddeedii loo helana makruuhu buu noqonayaa haddii markaa meeshu ay dhismo tahay oo suuriye wax loogu talagalay ay tahayna xaaraan iyo makruuh toona ma noqonayo oo dhismaha iyo saxaruhu markuu le walbunyaanu fii hada ka saxraay waa xagga xurmada iyo xurmo la-aanta oo yani karaaha laakiin ay la soconayso oo saxarihii markaad ataa iska xigsiiso sutro markaad iska xigsiiso aggii qiblada oo sutrada aad shuruuddii ka soo baxdo maca daalik waa makruuh oo inaad iska daysaa fiican wixii aan suuliga ahayn hadday suuliga tahay bay yidhaahdeen iyadu ataa waxba karaaha ma laha sidii fiicnaydee mudnayd unbaa yar khilaafsan tahay baa la yidhi iyada laakiin xataa waa makruuh lama odhanayo wayajtanibu qofku wuxuu iska ilaalin adaban adab ahaan iyadoo arrintaas yani xaggii aadaabta ay tahay marka markay haddii haddii jeer hadday adaban ku yidhaahdaan yani waxay ujeedaan arrintaasi waajib ma aha wayajtanibu adaban xaggii aadaabta ilaalinteedii wuxuu uga dheeraan qaadilxaajati qofkii xaajada gudanayey albawla walqaa'ita ku kaadintii iyo maaragtay saxarada gudashadeedii filmaai raakidi marka albawla ay tabawula walqaa'ita ay taqawuta inuu ku kaadsho ama uu ku saxaroodo filmaai raakid biyihii fadhiyey biyo fadhiya inuu qofku ku maarata xaajo guto kaadi ama saxaratay doontaba ha noqotee waxa weeye arrin markaa makruuhoo aan fiicnayn ama aljaari biyihii iyagu dareerayee socday fa yukrahu waa la karaahiyeystaa filqaliili minhu intiisii yarayd duunal kaiir hadday badan yihin waba lama karaayeysta buu yidhi biyihii soconaya daadkii socday oo kale maalan hadday biyuhu yar yihiin oo ay qulataynkii aynu soo marnay ka yar yihiin in lagu dhex kaasho ama lagu dhex saxaroodo waa makruuh hadday yar yihiin haddayse badan yihiin waxba iyaga la kala qaadi maayo hadday badan yihiin waxba iyaga la odhan maayo marka waxa waa makruuh waxba la odhan maayo ama biyihii fadhiyey iyaga lama kala qaadayo in badan iyo in yare mar walba waa makruuh fayukrahu fi lqaliili minhu duuna alkaiiri laakin alawlaa sida mudani ijtinaabuhu mar walba waa in laga dheeraado in biyihii lagu kaasho ama maarata lagu saxaroodo mar walba ama biyo soconaya ha noqdaan ama biyo fadhiya ha noqdaan ama ha badnaadaan ama ha yaraadaane mar walba in la iska ilaaliyo iyaa fiican wabaxaa nawawiyu imaamu nawowi isagu wuxuu markaa uu baxiyey ama yani waxa weeye la gudboonaatay taxriimahu inay xaaraan noqonayso fi lqaliili biyihii yaraa jaariyan kaana biyahaasi mid soconaya ha noqdo aw raakidan ama mid fadhiyaba markaa ha noqde imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu baxiyey had iyo jeer cibaaradaas in badan bay soo mari doontaa wabaxaa fulaanu fulaan baa baxiyey yani waxay u jeedaan culamadii madhabka arintan kama hayo culamadii madhabka oo arintan sheegay kama hayo laakiin haddana usuushii madhabka markuu eego ayuu leeyahay masaladan xukunkeedu de waa inay sidaa noqoto marka baxigu halkaasu ka soo baxaya marka wuu baaay wuu yani waxa weeye wuu baadhaydii yani raadinta ahayd maaha laakiin waxa weeye isagiibaa mubaaxasa ahaan ama nooc niqaasha buu muujiyey o asxaabtii warkii ay sheegeen ayuu niqaash ku furay weeye dood buu ka furay arrinkiio wuxuu leeyahay waa inay tani sidaa noqoto marka usuushii madhabka la eego maxaa yeelay biyaha yari de haddii lagu dhex kaasho ama lagu saxarado way nijaasoobayaan marka biyihii in la nijaaseeyo de waxa weeye idaacatulmaallo way ku jiraysaa waxaa kaloo meeshii waxba laga yaabaa inuu loo baahnaanoo maarata dad u baahna ay jireen oo wax kaleba haysanin marka iidaa iyo dhibaatana way ka imanaysaa darar baa meeshii ka imanaye xaaraan ha noqdaan saas ayuu markaa imaamku ra'yiyeeyey oo uu markaa niqaash uu ku furay laakiin waa loo jawaabayo waxaa la yidhi dee dhib malehe biyihi haddii loo baahdo waxa suuragala in biyo in la badiyo oo in kalaa lagu dariyo dee qulataynkii markay iska gaadhaanna saasay markaa daahir kuba noqonayaan wayajtanibu aydan sidoo kale qofku wuxuu ka dheeraan oo iyaduna maaragtay adab aadaab ahaantiiya taxriim maahe albowla walghaa'ita kaadidii iyo saxaradii taxta shajarati musmirati lagu gudanayey geed midheeya hoostii waqta amarati wakhayrahu kolkii midhuhu jireen iyo iyo kolkii aanay jirinba geedkay kol hadduu geed midheeye yahay midhihiisana dadku ay soo raadsadaan ama iyagoo ha cunayeen ama maaragtay xayawaankooda iyo bahaa-imtooda ha siinayeen kol haddii midhaha geedkani geed midho bixiyo yahay midhihiisaasina midho ay dadku daneeyaan oo la soo raadsada ay yihiin waxaad iska ilaalinaysaa inaad ku hoos xaajo gudato ama midhihii wakhtigaa ha jiraan ama yaanay jirin wayajtanibu wuxuu ka dheeraan maa dukira waxa aynu soo sheegnay oo kaadida iyo saxaradiiya fi ariiqi inuu waddo ku guto almasluuki linaasi waddadii markaa dadku ay marayeen waddadii la marayey aan laga haajirin ee dadku ku intifaacayeen iyadana in la maro qofku wuu iska ilaalini waa adab ahaan iyada lafteedu imaamu nawowina waxyaalahan aynu sheegayn qaar badanoo ka mid a taxriim baabuu isagu uu gaadhsiiyeyoo dee wuxuu leeyahay dhibaatay dadkii la dhibaataynayo iyaaba ku jira wa fii mowdici dilli wuxuu ka dheeraan inuu ku xaajo guto meeshii harhka sayfan wakhtigii markaa xagaaga ee dadku ay harhka raadsanayeen wa fii mowdici shamsi meeshii qoraxdee dugsoonka ahayd ee la dugsanayey shitaa'an markii jiilaal lagu jiro oo qabow uu jiro iyadana meeshii markaa la dugsanayay buu qofku iska ilaalin dadkii la dhibaateeyaa la diidaya marka markii xagaa iyo maarata lagu jiro kuleyl uu jiro dee harkay dadku raadsadaan harkii waa laga dheeraan haddii markaa ay tahay wakhtigu uu yahay jiilaaloo dhaxani ay jirtana dadku meel dugsoon bay raadsanayaane meeshii dugsiga ahayd ee qoraxdu ay markaa qabanaysay iyo xaajada laga ilaalin wa fi aqbi meeshii godka ahayd in lagu xaajo guto iyaa la iska ilaalin athaqbi fi lardi godkii markaa dhulka ku yaalay wa huwa godka aynu sheegna ama thaqbigu thaqbigi bay noo macnaynayaa annaazilu waa meesha degan almustadiiru meesha yani hoos u degan ee markaa wareegsan yani waa waa hoggii buu inoo sheegayaayo ama thaqbi waxaa la yhahda af carabiga meeshan godan ee de markaa hoos u ceshan ee markaa wareegsano de waa waa godkii uun walafdu thaqbi ereygan athaqbi ayaa saaqitun fii bacdi nusakhi lmatni kitaabka nusakdiisa qaar ka mid ah waabay ka maqan tahay buu yihi ereygan athaqbi walaa yatakalamu qofku hadli maayo adaban adab ahaan baa taana loogu diidayaaye maaha in leeyahay waa xaaraan ligayri daruuratin haddii aanay markaa daruuro qabsanin daruuradii daruuradii maxay noqonaysaa isagaaba inoo sheegi doona waayahay walaa yatakalamu hadli maayo qaadilxaajati dadamba waa faacilkii uune adaban iyadoo arrintaasi ay adab tahay ligayri daruuratin daruura la-aan hadli maayo qaadilxaajati qofkii xaajada gudanayay cala lbawli kaadida dusheedii ku hadli maayo walqaa'id iyo saxarada dusheedii yani isagiiyo xaajo gudanaya hadli maayo wey fain daca daruuratu daruura hadday ugu yeedho ilalkalaami hadalkii haddii daruura ay ku qasabto kaman ra'aa sida qofkii arkay xayatan abeeso taqsidu insaanan qof ku soo socota lam yukrah lahulkalaamu hadalkii loo karaahiyeysan maayo xiina idin wakhtigaa isaga ah de waajib baabay ku noqonaysaa qofkii inuu baraarujiyo uu markaa warbahasha iska eeg yidhaahdo ama ilmo yaroo dab ku dhacaya iyo waxaase haddii uu arko dee xaaladda iyadaa wuu hadli xataa daruuro khasab maayo xataa xaaje haddii ay markaa jirto oo baahiyii ay jirto wuu hadli karaa walaa yastaqbilu shamsa qoraxdii wejigiisa iyo maarata u jeedin maayo walqamara dayixiina wejiga u jeedin maayo walaa yastadbiruhumaa dhabarkiisa ama dabadiisana u jeedin maayo ee yukrahu lahu daalika arrinkaasi isagana waa loo karaahiyaystaa xaala qadaa'i xaajatii markuu xaajadiisa gudanayo laakina nawowiya hase atee imaamu nawowi fi rawdati kitaabkiisa rawdatu aalibiinkii iyo wa sharxulmuhadabi sharxulmuhadabka qaala wuxuu ku yidhi ina istidbaarahumaa in dhabarka loo jeediyo qoraxda iyo dayixu laysa bimakruuhin waxba wax la karaahiyeysanaya ma aha wa qaala fii sharxi wasiiط sharxulwasiiطkana waxaabuu ku yidhi ina tarka istiqbaalihimaa ka tegidda laga tegayo ujeedsigooda iyo wa istidbaarihimaa udabajeedintooda ka tegidda laga tegayaa sawaaun waa marka waxa weeyaan laba isku mid ahoo yani labada midna makruuh maaha weeye sawaaun ay fii cadami lkaraahati wey ay fayakuunu mubaaxan weeye wuxuu noqonayaa labaduba waxay noqonaya istiqbaalka laftiisana wuxuu noqonayaa mid markaa mubaax ah wa qaala fi taxqiiq kitaabkiisa taxqiiqna wuxuu ku yidhi nawowi ina karaahata istiqbaalihimaa karaahiyeysiga la karaahiyeysanaya in qoraxda loo jeedsado ama dayaxa loo jeedsado laa asla lahaa karaahadaasi wax asal iyo wax daliilo ay leedahay ma jiro wuxuu yidhi sheekhu qoraxdii loo jeedsan maayo dayixiina loo jeedsan maayo marka xaajada la gudanayo loona daba jeedin maayo labadaba markaa xaggeedan markii la joogo ee lagu yidhi qibladii ha u jeedsani hana ka sii jeedsanin oo dhabarka ha u jeedin cadeediina hadday soo baxayso xaggaa maalan jirto hadday xaggan jirta ilanuma jeedsan kartid hadday xaggan kaa jirto ha u jeedsanin hana u dhabar jeedinin de waa ti ay markaa ka soo baxday halkii ninkii la sheegaya sare u kaashay ee yidhi xaggaana waa la ii diiday xaggana waa la ii diiday xaggana waa xaggana waa la ii diiday laakiin de isaga laftiisa fiqidara hayse markuu fiqigu barbar yahay dhibaatadaasuu leeyahay haddii xataa ay markaa sax ahaan lahayd sidani oo intuba ay makruuh ahaan lahaayeen dee waxa weeyaan meel aan qiblad aanu u jeedin muxuu ahaa qoraxdiina aanu u jeedin qibladiina aanu ujeedino inuu isbarbariyo ayaa dee u suuro gelaysay laakiin uu kaadii dhakada iskaga keeno dee mid meesha qabata may ahayn wuxuu markaa sheeku halkan inoo sheegay horta labada aynu kala qaadna istiqbaalka iyo istidbaarka qoraxdii iyo dayixii in wejiga loo jeediyo iyo in dhabarka ama dabada loo jeediyo aynu kala qaadnee in dabada loo jeediyo culammada badankeedu mabay karaahiyeysanba buu yidhi oo mashhuurba maaha culamada agteeda caamba kama aha sida imaam nawowi uu sheegay in yar un baaba sheegtay inta badani may sheegin istidbaarkaah istiqbaalka keliyun bay sheegeen marka istidbaarkii in dhabarka loo jeediyo qoraxdii ama dayixii horta isagu makruuh maaha kaa isaga meel iska dhig waxaa soo haday istiqbaalkii in loo maaragtay waxa weyaan loo jeedsado qoraxdii ama dayixii oo qofku markuu xaajadii gudanayo uu wejigiisii qaabilsiiyo taasi iyada culammada madhabka qaar badan oo kamida ayaa karaahiyeystay taxaaraan maaha la soco waa karaahiyeysi uun tii lafteedana nawowi waa kanoo wuxuu leeyahay kitaabadiisa qaar wuxuu ku yidhi waa isku midun oo sidaa aan in dhabarka loo jeediyaba loo karaahiyeysanaynin baantanna loo karaahiyeysanan loo jeedsadaana iyaduna waa la mid uun kitaab kalena wuxuu ku yidhiba daliilba male maaragtay in la yiraahdo yaan loo jeedsanin daliil male marka wax daliilo ansaxay oo ay leedahay ma jirto mas'aladu sida imaam nawawi uu sheegay dhowr kitaab uu inoo kala sheegay imaam nawawi uu leeyahay ar-rawda wa kitaabkiisa la rawdatu talibin asalkiisuna wuxuu ka soo jeedaa al-aziz kitaab la yiraahdo oo imaam ar-rafi'i al-imaam al-qasim ar-rafi'i uu leeyahay al-aziz baa la yiraahdaa ash-sharh al-kabirna waa ku caan had iyo jeer marka qaala raaficiyu lagu yiraahdo ee kitaab uu ku yiri aan lagu sheeginna waa kitaabka kitaabkaas imaam nawawi soo gaabiyeyo rawdatu taalibiinka ayuu ku soo gaabiyey wax kalena muu sameeyne cibaaradana wuu soo yar koobay aqwaashi iyo wixii masalada ku jirtayna wuu wada sheegay adiladii uu buu ka xadfiyay daliilkii masale kasto marka meesha ku jirta rawdatu taalibiinka marka daliilkeedii u baahato aziiska tagaysa iyo sharxul kabiirka شرح المهذب نو انو شيغي شرح المهذب isaguna waa kitaabkan al-majmuu' la yiraahdo isaguna imaam nawawi baale waxaan u sharaxayaa kitaabka muhaddabka la yiraahdo abu isxaq shirazi oo aymadii aymadii shaafiiciyada ayaa isagana leh ee sharh al-muhaddab uu ku yimaada kutubta marka marka aad arkayso al-majmuu' noo ku yimaada marka qaala fi al-majmuu' hadii lagu yiraahdo iyo qaala fi sharh al-muhaddab hadii lagu yiraahdo waa isku miduna waa labada kitaab sharh al-wasiit buu isagana inoo sheegay وكتاب كلون نووي ليه إساقنا الوسيط وكتاب غزالي ليه أبو حامد الغزالي وإيمدي مذهب كيوا وينيت كمدا إياك كتاب كان الوسيط له وأنا كتاب دايما بعيسان قفكو أركي كراها ديو مركا الراديو كتاب كا أيو نووي شرح ساري لكن شرح لما يستيران ما هو إنيه سيرا هوري أيون بو شرح أيو دو كجيريو دي شاكو يسوون كتاب كا لما يستيرين كتاب مركا تنقيح لا يلاهدو أيو كو شرحي تنقيح هاسا مركا هذا كانوا كسو قورينيه وقال في التحقيق بايدنا ماشا كوسي تالا تحقيقنا وكتاب كلون نووي أوليها إساقنا oo tarjiixaadkiisii madhabka ahaa uu si gaar ah ugu ururiyay waa mujallad yar oo aad u kooban oo salaadaba aan dhaafin oo isagoo markaa isagana aan dhameystirin ayuu sheekhu ka dhintay salaadaba muu dhaafinba meelaha axkaamta salaatu musaafirkiiyo meelahaas ayuu marayay isaguna markaa waa matbuuca waa kitaab yar oo kooban weyn وقوله هذا الشيخ يقول ولا يستقبل ولا يستقبل الشمس والقمر الى اخره الى انت ضمبه ساقط وبكم قنتهاي با وكدحسنتهاي في بعض النسخ المتن كتابك ابو شجاع متن ابو شجاع متن ابو شجاع نسخ دي سقار كميده كوبا بجرتبا ان marka qorraxda iyo dayaxa aan la qaabilin فصل في نواقض الوضوء المسمات ايضا باسباب الحدث فصل كان فصل وحو ياي في نواقض الوضوء waxyaalihii weysada jabinayay almusamaati ee lagu magacaabay ayadan sidoo kale bi asbaab alhadath hadathka asbaabtiisana loo bixinay maartay lagu magacaabi jiray nawaqid alwudu wa jam' nawaqid wa jam'u naqid marka naqid waa wixii burinayay waa ma la yaqil waxaan aqli lahayn weey marka sidii muannaska loo jamciyaa nawaqid baa lagu jamcinaya nawaqid alwudu wixii weysada burinayay waxa kale lagu magacaabay buu yiri asbaab alhadath hadathka asbaabtiisi hadathku waa weysa la'aanta inuu qofku marka uu yahay qof aan weyse qabin maxaa u sababa de arrimahan inoo imanaya iya u sababa waladii yanqudu wixii ay yibtilu wixii burinayay alwudu'a weysada burinayay khamsatu ashyaa shash shay weey axaduha arrinka koobaad ma kharaja wixii ka soo baxa min axadi sabiilayni labada jid mid ahaantood ay qubuli wa duburi labada jid waa qubulkii waa maartay xubinkii taranka wa duburi iyo marka xaqii dambe dabadii weey min mutawaddi'in een ka soo baxay marka min mutawaddiin qof weysa qaba hayin oo nool waadixin kaas oo marka aan labeeb ahayn marka qof weysa qaba markii ay ka soo baxaan baday weysada ka jabinayaan laakiin kii aan weysa qabin tahay ka soo baxaan weysada muu qabin maxaa marka wax jaba meesha ma yaalo weey hayin buu yiri waa qof nool marka qofkii meydka ahaa markii la dhaqo ilaa waa tan loo weysaynayo la mayrayo markii loo weyseeyay ee la mayro hadii xaqiisi dambe ama maaragtay xawinkiisi hore ay wax ka soo baxaan nijaasada uun baa laga mayriyo waxba weysadii lagu celin maayo lama oranayo uu weyse jabay lama oranayo waadixin buu yiri qofkaasi waa inuu yahay qof waadixo waadixana waxa ku baxaya qofkii labeebka ahaa isaga markaa xukunkiisa kii labeebka ahaa isaga inoo sheegi doono muctaadan kaana alkhaariju waxaan soo baxayaa ama wixii caado ahaan loo yaqaanay ee kaadidii iyo saxaradii iyo neeftii ha noqdo ka bawlin waqaa'itin sida saxaradii iyo kaadidii iyo saxaradii aw naadiran ama wax iska naadirahoo aan markaa intaba soo bixi jirin laakiin marmar ay dhacday inuu markaa labadii meelood ka soo baxo ha noqde eh ka demin waaba sida dhiig haddii dhiig qofka xubinkiisii taranka ka yimaado ama xaggiisii dambaba uu ka yimaado dee weysadii way ka jabaysa oo lama odhanayo de maanta dhiig unbaa kaa soo baxay saxaro iyo kaadi maaha waxanie weysadii way iska jirtaa lama odhanayo weysadii way jabaysaa marba haddii meeshii wax ka soo baxeen waxaasi ama wixii la yaqaanay ee caadadu ahayd inuu ka soo baxo labadan meelood ha noqdo ama wix aan markaa muctaad ahayn oo aan soo bixi jirinba ha noqdee weysadii way jabaysaa kadamin waaba sida dhiig waxasan iyo markaa qururux ama maaragtay dhagax haddii dhagax uu ka soo baxo qofka xubinkiisii weysadii way jabaysaa bal xataa haddii qofkii markaa waxa weeye inta wax la geliyo xubinkiisii ama markaa dhakhtar ahaan ha loo geliy ama wax kaleba si kaleba ha loo geliyey haddana laga soo bixiyo weysadii way jabaysa najisan ay sawauna kaana najisan najisan nijaas ahaaya ka hadihi lamila sida tusaalayaashan aynu sheegnay aw aahiran ama wax daahiraba ha noqdee waxaan soo baxay ma daahir ba mise waa nijaas ma kala eegeyno oo daahirka soo baxaya waa maxay ka duudin waa sida darxigii oo kale darxi markaa waxa weeyaan nooli uu ka soo baxo meeshii de waa daahiro waxa nooli waa waa daahir ila wuu nool yahay mar hadduu nool yahay waa daahir oo maaragtay nolosha ayga iyo doofaarka iyo wixii ay maaratay iyaga ka dhasha unba dee nijaas ku ahay wax kastoo nool oo kale waa iska daahir buu ah ila almaniya waxaad ka soo reebi wixii labadaa meelood ka soo baxay oo isagoo aan weysada jabinin manidii biyihii taranka alkhaarija ee ku soo baxay bixtilaamin riyo oo kale qofkii oo riyooday min mutawadi'in ka soo baxay markaa mid markaa weyse qaba mid weyse qabaa siduu u riyoonaya waabu hurdaa ku furdama weysuu qabaa wuxuu yihi mumakinin maqcadahu kaasoo salka ku hayay min alardi dhulka isagoo salka dhulka ku haya iyuu seexday markaasuu haddana riyooday dee hurdadu weysada kamay jebin sida inoo iman doonto markii uu riyoodayna biyihii tarankaa ka soo baxay mayri baa ku waajibay laakiin weysadii kamay jabinoo lama odhanayo weysale way ku waajibtee de mayrigu waa waa laba xukunoo kala duwan wey mayriga iyo weysadu waa laba arrimood oo kala duwane mayri baa waajibe weyse may waajibin baa loo tani weyse ma waajib ma waajibiso waa kale wuxuu yihi falaa yanqudu arrinkaasi burin maayo wuduu'ahu biyihii maarata weysadiisi marka bixtilaamin ixtilaamkaasi dee khasab maaha qaabab fara badan ayay qofka biyuhu uga iman karaan isagii oo aan weyse jabin oo maalan haddii qofkii markaa dee uu dareen marka wax dareemo isagii oo iskaba maaragtay soo jeedaba marka waxa weeyaan dareenkiisii kaco oo ama uu fikiro ama ay maaragtay dadna ay marka saas wax kaga yimaadaan de way dhici karaysa marka weysadii kama jabine laakiin meeri baa ku waajib wal khunsa waa kan marka labeebkii al mushkilu warkiisu aanu cadayn ee aan dhinac ku cadaan ee khunsuhu waa qof xubinkii rag iyo xubinkii dumarkaba leh ama xubin keliya unbuu leeyaho aan la geranayn wuxuu yahay oo aan xubinkii raggana u ekayn kii dumarkana aan u ekayn ayuu leeyahay marka qofkaasi waa labeeb baa la odhanaya ilaa inta uu kala caddaanayo haddii warkiisu uu caddaado labadii xubin haba lahaadeen laakiin haddii inuu nin yahay ay soo baxdo dee waxa weeyaan calaamadihii ragga uu yeesho oo xubinkii markaa de waa wey xubinkii raggu ay lahaayeen markaa uu noqdo xubinka markaa waxa weeye shaqaynaya kii kalena mid aan shaqaynaynin uu noqdo de ninkaasi waa nin weeyaan lama odhanayo waa labeeb oo axkaamta labeebka aynu fiqiga ku aragno lama siinayo haddaad khunsaba fiqiga ku aragto khunsaha la sheegaya ee axkaamta gaarka a la siinayaa waa kaa mushkilka ah ee warkiisu aanu caddayn walidaalika kii kale waa kii waadix ina soo yidhi marka markuu waadix ina soo lahaa waa kii wax ku cad ama waa rag ama waa dumar ama markaa wax kaloo uu leeyahay ha jirto ama yaanay jirin lakiin kol haddii ragnimo uu ku caddaaday ama dumarnimo qofkani ku caddaaday saasaa lagula tacaamulaya walkhunsa almushkilu labeebkii aan warkiisu caddayni inamaa yantaqidu wuduu'u isaga weysadiisu waxay jabi uun bilkhaariji min bilkhaariji wixii ka soo baxa min farjay labadiisan xubin jamiican dhammaantoodba laba xubin buu leeyaho xubinkii rag iyo xubinkii xubinkii dumarka yaa labadiiba ku yaalla mana kala cadda qofkani markaa dhinac weli umuu badanin haddii labadii xubinba ay wax ka soo wada baxaan markaa uu weyse jabay laakiin haddii labadii mid uun wax ka soo baxaan dee ma garanayna kane ma kii saxda ahaaba wax ka soo baxeen mise kii saxda ahaa ma aha mar hadday markaa sidaa tahay waxba markaa xaaladda iyadaa uu weyse jabay la odhan maayo shaki weysada laguma jabiyo wahaani arinka labaad ee weysada jabiya annahum waa in loo seexdo calaa hayri hay-ati mutamakinin qaab aan ahayn qaabkii qofkii salka dhulka ku hayay wa fii bacdi nusakhi matni kitaabka abushujaaca nuskhdiisa qaarkood waxaa ku qornayd ziyaadatu ziyaado min alardi almutamakini min alardi qofkii waxa weeye tamakunay ee waxa weeye ku qabtay markaa salka min alardi dhulkii ku qabtay wey bimaqcadihi almutamakini bimaqcadihi qofkii makansaday salkiisa yani waxa weeye makaankii ama meeshii uu ku fadhiyey si fiican markaa salkiisu u qabsaday weeye walardu dhulka uu sheekhu sheeg min alardi uu yidhi laysat biqaydin khasab maaha hadduu qofku kursi ku fadhiya xataa waa saas oo kale wakharaja bilmutamakini mutamakin markuu yidhi waxaa meesha ku baxay maa low naama hadduu qofkii seexdo qaacidan isagoo fadhiya hayra mutamakinin laakiin aan salkii dhulka ku haynin ama wixii uu ku fadhiyey aan ku haynin marka wuu fadhiyaa laakiin dhinac buu maaragtay janjeeraa dee waxba markaa kaasi oo salkiisii waxa weeye waa bannaan yahay xaaladda iyada hadduu seexduu saa ku gamo weysadii way jabaysa aw naama qaa'iman ama isagoo taagan iyoobu seexday u gam'ay dee markaa weysadii way jabaysa aw calaa qafaahu ama isagoo qadaadka u jiifa ayuu gam'ay walow mutamakinan haba noqdo mid markaa salkiisii dhulka u haystee qadaadku u jiifaa salkiina dhulkuu ku hayaa kol hadduu sidaa ku seexday lagama aamin aha in wax ka soo baxeene wuu weyse jabayaa kaasina wahaaliu sababka labaad zawaalulcaqli waa caqligii oo maaragtay zuula ama doorsooma ay ilkhalabatu calayhi in laga xoog roonaado laga haalib noqdo caqligii bisukrin sakhrad lagaga xoog lagaga maarata xoog roonaado yani ay sakhradi markaa caqligii ay qabsato aw maradan ama maaragtay xanuunba uu ka haalib noqdo oo uu dooriyo aw junuunin ama dee waa liiba ay ku timaado aw iqmaayin ama suuxdin aw hayri daalika ama wixii dee lamida jin galay iyo muxuu ahaye sixir iyo waxay doonaba markaa waxa wey maskaxdu ay isku bedeshay haddii qofkii uu miyir doorsoomo weysadii waa ka jabtay waaraabicu ka afraad lamsu rajuli mar'ata ninkii oo taabta qofkii dumar ahayd ee alajnabiyata ajnabiga ka ahayd hayra almaxrami ajnabiyadiibuu kuu fasirayaa waa tii aan maxramka ahayn walow meytatan markaa tii aan maxramka ahayn waxaa soo gelaysa tii uu qabay tii uu qabay dee maxram ma aha maxram waa gabadhii ka xaaraanta isaga inoo sheegi doona walow meytatan haba noqoto markaa qofkaa dumar ee u taabanayaa gabadh markaa meyte ah oo aan noolaynba gabadh aan noolayn oo meydba meydaba hadday doonto ha noqotee haddii jidhkeedii uu taabto weysadii isaga way ka jabaysaa laakiin meydka kama jabayso meydkii markii loo magadhay loo weyseeyey innaga waxaanu hadaa wixii maaratay labadiisa xubin ka soo baxaaba weyse kama jebinayaan qof taabtayna waa saas oo kale wlmuraadu birajuli wlmar'ati ninka iyo maaragtay gabadhan meesha lagu sheegay waxaa loola jeedaa dakarun lab aw unhaa iyo dhidig ama dhidig balaqaa gaadhay xadda shahwati heer dareen curfan sidii markaa curfi ahaan laysla yaqaanay yani heer baa jira dee dad bani aadamku markuu gaadho uu dareen yeesho iyaan u qaangaarin be marka hadda labaduba inay heerkaa gaadheen iyuunbaa shardee wlmuraadu bilmaxrami maxramka waxaa loola jeedaan waxa weeye man xaruma waa qofkii ay xaaraan ahayd nikaaxuhaa in la guursado cala ta'biidi weligeed si abadi ah gabadhii inaad guursataa ay abadan xaaraan weligaa xaaraan kaa ahayd iyaa loo jeedaa liajli nasabin nasab aad wadaagtaan awgeed aw radaacin ama nuugmo naas aad wada nuugteen awgeed aw musaaharatin ama xidid aad wadaagtaan awgeed gabadhii weligaa xaaraanta kaaga ahayd iyaa loola jeedaa maxramka marka maxram waa gabadh kaa xaaraana wa qowluhu hadalka uu sheekhu leeyahay min hayri xaa'ilin iyadoo wax u dhexeeyaa ninkii iyo gabadhii istaabanaya aanay jirin yukhriju wuxuu meesha ka bixinayaa maa low kaana hunaaka haddii uu jiri lahaa halkaa xaa'ilun wax kala teeda sida maro oo kale haddii mara u dhexayso ay maro dusheed iska salaamaan oo kale falaa naqda xiina idin wayse buraysaa marka iyada ah dee ma jirayso labadii jir ismay taaban والخامس كشناد وهو آخر النواقض وحياليه ويسد جبينيه كي ugu dambeeyay ah kii shanaad weeyaan masu farjil aadami wa in qof bani aadam xubinkiisi taranka la taabto bi baatinil kaffi lagu taabto ee kafka ama maaragtay inta curcurka ah baatinkiisi ala ashiisaasi min nafsihi qofku inuu naftiisa maarata xubinkii iska taabta isagu istaabto xubinkiisii aw hayrihi ama qof kale uu ka taabto xubinkiisii dakaran qofka aadamaha ee la taabanayo xubinkiisu lab ha noqdo aw unhaa ama dhidig ha noqdo sagiiran qof yar ha noqdo aw kabiiran ama qof weyn ha noqdo xayan qof nool ha noqdo aw meytan ama qof dhintay ha noqde eh waxaasoo dhan kii xubinkiisa qofku taabtaaba waa kaga jabaysaa weysadu ma maxram bay isu yihiin mise isuma waxaasoo dhan lama eegayo waayo qofku isagii baaba iska jebinaya dee qofkii kalena waa ka jebinayaa ama maxram ha noqdo ama yaanu noqonin walafdul aadamiyi ereyga al aadami ayaa saaqitun ka dhacsan buu yidhi fii bacdi nusakhil matni matniga nusakdiisa qaar ka mid a wakadaa qowluhu waxaa kale oo kuula mid ah qowlkii uu lahaa wamasu xalqati duburihi wakadaada yani waa nusakda qaarkeed buu ka maqan yahay wamasu xalqati duburihi qofku inuu markaa xaggiisii dambe ama xubinkiisii dambe uu markaa wareegiisii taabto ayil aadamiyi duburihi hadu aadamigiiba u noqonaysa qofkii aadamaha ahaa duburkiisii in la taabto yanqudu wuu jebinayaa weysada cala alqowli اljadiidi marka lagu socdo hadalkii dambe ee shaafici qowlkii dambe uu shaafici ku tegey haddii qof dabadiisii la taabto oo wareegeedii la taabto halkii saxaaradu ka soo baxaysa in la taabto weysadii iyaduna way jabaysa wa cala alqadiimi warkiisii hore ama qowlkii hore ee shaafici intaanu masar tegin uu markaa xukumay waxay ahayd laa yanqudu weysada ma jebiso oo dee xadiidku iyada muu sheegin laa yanqudu ma jebiyo masul xalqati xalqadda maaragtay oo la taabto xalqada aynu soo sheegnay wareegaa salka oo la taabtaa ma jebiyo weysada buu qowlkiisii hore ahaa walmuraadu bihaa xalqad iyo wareegga waxaa loogala jeedaa multaqa almanfad meeshan saxaradu ka soo baxayso halka ay ku kulmayso yacni waxa weeye dhinacyadeeda istaabanaya ee kulmaya ee isku soo ururaya intaa weeye xalqada la sheegaya wa baainilkafi baainilkafna waxaa loola jeedaa ama kafka boggiisa waxaa loola jeedaa alraacatu baabacadii maca butuuni اlasaabici iyo faraha boggoodii wa kharaja waxaa ku baxaya bibaainilkafi kafka ama maaratay curcurka boggiisa markaynu nidhi waxa baxay daahiruhaa dhabarkiisii kafka dhabarkiisii iyaa baxayo alkaf afcarabiga waa muana waa dhidig kaf iyo yad iyo waxaaso dhan wada dhid waxay hahdaan xubin kasta oo qofku uu laba kaleeyahay afcarabiga waa dhidig marka laga soo reebo alkhad iyo alxaajib dhowr bay ka soo reebaan lakin waxa kaloo dhan alcayn waa dhidig dhegti waa waa dhidig weey muxuu ahaaye gacantii waa dhidig lugtii waa saasoo kale kafkii waa saasoo kale ila kafey buu qofkii leeyahay wahaakada wa xuruufuhaa sidoo kale waxa markaa iyaduna baxday oo aan meesha soo gelayn hareeraheedii xarfigii waa dhinacii dhinacyadii kafka dhinacyadiisii haddii dhinacaasi xubinkii taabto weysadii ma jabayso wa ru'uusul asaabici faraha madaxyadoodii faraha madaxyadoodaasi iyaguna weysadii ma jebinayaan wmaa baynahumaa iyo wiii faraha dhexdooda ah faraha dhexdoodii halkii faraha udhexaysay iyaduna falaa naqda bidaalika waxaasoo dhami weyse ma jebiyaan ay bacda ataxaamuli اlyasiiri waa markii aad waxoogaa isku cadaadisay inta markaa soo muuqatay markaad saa isugu qabata labada gacmood eed isku yar cadaadisay in yar xoogna isugu cadaadinin baa layidhi in yar isku yar cadaadi intaa isqabsatay cadaadintaa inta ka soo hadhay ee iyadoo aan isqabsan waa intaa weeye inta aan waxba jebinayn في mujibaat اusl halkana waxaa laga waramaya maxaa mayri waajibiya wاlguslu mayrigu luqatan luqa ahaan sayalaanulmaai waa biyuhu inay dul cararaan cala shay shayga muطlaqan say doonaan ba dul cararaane wa sharcan sharci ahaanna sayalaanuhu waa inay dul cararaan biyihii calىa jamiici اlbadani jirhkii oo dhan biniyati makhsuusatin niyo markaa gaaroo khaas ah oo dee niyadii markaa mayriga markaa waxa weya cibaadada ahayd ah waa inay markaa ku dul cararaan wاladii yuujib اlgusla waxyaalaha haddaba mayriga waajibiya sitaةu ashyaa lix arimood weeye alaaثaة minhaa saddex ka mid a tashtariku fiiha اrijaalu wالnisaa rag iyo dumar waa wadaagaan wahiya waxa weye saddexdaasi ka koobaad iltiqaaءu اkhitaanayni labadii xubin in maarata waxa weeyaan labadii meeloodee laga gudayay labada qof oo istaabta wayucabaru waxaa laga cabiraa can haada iltiqaai iltiqaagan waxa markaa culamadu ay ka tacbiiriyaan oo ay markaa yidhaahdaan markay ka warramayaan marka waxa weyaan yani cibaarada ama weedha ay ka cabiraan waxa weeye biilaaji xayin waadixin hayaba xashafata اdakari minhu aw qadraha min maqtuuciha fii farjin saasay markaa yidhaahdaan biilaaji xayin qof markaa xay oo nooli inuu geliyo waadixin qofkaas oo markaa aan markaa ahayn labeeb hayaba qofkaas oo markaa waxa weeye ku maqnaysiiyey xashafata dakari qofkii mar dakarkii marka dakarku marka qofkii la maamaanta waa xubinkii xubinkii dakarka xashafadiisii qaybtiisii hore ee minhu isaga markaa waxa weeyaan qofkaa aynu soo sheegnay sifaadkaale ka mid ahaa aw qadrahaa ama xashafadii in leeg min maqtuuciha waa qofkii xashafadu ay ka go'nayde fii farjin in markaa waxa weeye uu ku maqnaysiiyo farji markaa dhexdi farjigii markaa wuxuu noqonayaa xubinkii dumarkana wuu noqonayaa qof xaggiisii dambana way noqonaysa oo laba qof xaggiisii dambe haddii xubinka intaasi ay gasho weysadii maydhigii waa waajibay labadiiba maydhi waa ku waajibay qofkii dumar ahayd xubinkeeda haddii intaasi ay ku maqnaatana labadiiba maydhigii waa ku waajibay wayasiiru aadamiyu wuxuu noqonayaa qofka bani aadamka almuulaju fiihi ee markaa waxa weeye ilaajku u dhexdiisa ka dhacaya isagii maarata lagu maqnaysiiye ama wax la geliyey junuban wuxuu noqonaya isaga laftiisuna qof janaabo qaba biilaaji maa dukira gelinta waxaa la soo sheegay ay markaa la geliyey ayuu markaa qofkaas isagana maydhigii ugu waajibay wain lam yunzil yaanu labada midnaba aanu biyo keeninin ama almeytu qofkii isagu maarata meydka ahaa falaa yucaadu gusluhu isaga in la maydho dib loogu soo celin maayo biilaajin i haddii isagii xubin la geliyo isaga in haddana maydrhigii lagu soo celiya waxba waajibi mayso qofkan markaa dhintay kol haddii har mar la maydhay waa inagii nidhi weysadiisuna ma jabto sidaasoo kale maydhigiisaasina ma jabayo wa ama alkhunsa almushkilu qofkii labeebka ahaa ee warkiisu aanu caddayn falaa gusla calayhi isaga maydhi kuma waajibo biiilaaji xashafatihi xashafadiisa haddii uu meel waxgeliyo isaga mayri kuma waajibo waayo ma garanayno xubinkani ma xubinkiisii saxda ahaaba walaa biilaajin fii qubulihi isaga haddii qubulkiisii wax la geliyana mayri ku waajibi maayo oo de xubinkan inuu sax yahayba garan mayno qubulkii wa ku baxay hadii aggii dambe maarata de qof kale xubinkiisii uu ka geliyo dee markaa xubinkaa dambe isagu waa mid uune aggii dambe duburtiyadu waa mid uun markaa iyadii de mayrigii way waajibinaysa wa min almushtaraki waxaa kale oo kamida buu yidhi saddexda ay rag iyo dumarku wadaagaan inzaalu ay khuruuju soobixidda inzaal waa soo bixin soo bixin laakiin soob inuu qofku soo bixiyaa khasab maahe inay soo baxaan biyuhu unbaa ayaa ku filan marka saasuu ay khuruuju u yidhi marka ay khuruuju waa soo bixidda almaniyi manidii ay soo baxdo biyihii taranku hadday qofka ka soo baxaan ama isagu markaa ha iska soo bixiyo ama iyaguna ha iska soo baxaane biyihii waymarata merigii way u waajibaya min shakhsin qof in markaa biyaha taranku ay ka soo baxaan walow bikayri iilaajin iyadoo markaa ilaajba aanu dhicinoo xubinkiisii aan waxba la gelinin ama isagoo aan waxba gelinin wain qalla almaniyu manida soo baxda biyahan soo baxay wax yarba ha noqdaan dhibicba ha noqdaan ka qatratin sida markaa hal dhibic oo kale walow kaanat calaa lowni dami xataa hadday doonto dhibicdaa soo baxday midabkii dhiiggaba ha yeelato midabkii dhiiggaba hadday doonto ha yeelato mar hadday mani tahay maydhigii waajibaya walow kaana alkhaariju waxaan ku soo baxaya hadduu doono ha noqdo bijimaacin galmo daraaddeed aw hayrihi ama galmo la'aanba ha iska soo baxaane mayrigii waajibaya fii yaqadatin qofkiioo soo jeeda ha ka soo baxdo aw nawmin ama isagiioo hurda bishahwatin dareen sila ha ku soo baxdo aw hayriha ama dareen la'aan dareen la'aan xataa haddii ay biyihii usoo baxaan waxay ugu tusaaleeyaan qofkii oo maydhay markii maalan galmadii uu la yimid kadib buu maydhay uu janaabadii ka maydhay intaa kadib bay haddana biyihii wax yaroo ku harhsanaa ay ka soo baxeen marka mar haddii biyo kale soo baxeen waxaa qaasab noqonaysa in haddana mayrigii lagu celiyo min ariiqihi lmuctaadi jidkii la yaqaanay ha ka soo baxaan oo dee xubinkii taranka ah aw hayrihi ama meel kaleba ha ka soo baxaan ka aninkasara sida iyadoo uu jabo sulbuhu qofka dhabarkiisii fakharaja maniyuhu deetana manidiisii ay ka soo baxdo meel aan markaa meeshii ahayn markaa dee abinta daraad jabidan dhabarku jabay kumay soo bixine dee qofkii dareenkiisii baa kacay markii dareenkiisii kacay iyay markaa ka soo baxeen meeshii ay ka soo bixi jireen meel aan ahayn meeshiina maalan ay oodan tahay xubinkiisii tarankaa oodan deetana meel kale iyay ka soo baxeenoo markaa waxa weeye fatxo kale oo furantay iyay biyihii ka soo baxeen dee maydhigii waa lagu yeelanaya wa min almushtaraki ka rag iyo dumarku wadaagaan waxaa kamid a almowtu geeridii oo de iyaduna qofkii markuu geeriyoodo in la maydho ayaa waajibaysa ilaa fi shahiidi qofkii shahiidka ahaa mooyaane wa alaaatu saddexna takhtasu biha nisaau dumarka ayaa la gaara wahiy saddexdaasi waxa weeye alxaydu dhiiggii caadada ay damu lkhaariju min imra'atin dhiiggii ka soo baxay qof dumara balagad oo gaadhay tisca siniina qamariyatan sagaal sannadood oo tisca siniina qamariyatan haddii la caadi tisca siniina qamariyatin haddii la kasii fiican tisca siniina qamariyatin sagaal sannadood oo kuwii markaa dayaxa sagaal jir markay gabadhii gaadho iyo wixii ka badan ayuunbaa dee dhiiggu dhiigga caadadu uu ka iman kara والنفاس نفاaسkii ayaa isaguna kamida وهuوa الdم الkhاaرج waa dhigii ka soo baxay caqiba الwiلاadaةi qofka dumar ka soo baxay markii ay markaa u bushay kadib فإنahu muuجiب للغسل طعا فإنahu muuجiب wuxuu kaasi waaجibiyaa للغسل mayri buu waaجibiyaa طعا muran لaaan والwiلاadaةu markaa muran لaantaasi intaaso dhan waxaaso dhan way wada taala tan dambe ayaa muran ku jira si inoo sheegi doona saasu markaa muran la-aanu والwiلاadaةu dhalmadii ayaa iyaduna mayri waajibisa dhalmadii almasxuubaةu biاlbalali lala jirsiiy yani la jirkeeda ahayd la socotay qoyaan ula socday marka almasxuuba waa tii lala socday maxaa la socday bilbalali qoyaan baa markaa lala socodsiiyeyoo yani ilmihii markuu dhashay ilmaha qoyaan ama dhiig ha noqdo ama wax kale ha noqdee ayuu da kusoo baxay waa sida caadadu tahay de ilmihii kolley qoyaan kama marhna marka dhalmadii saas ahayd muujibatu lilqusli qaطcan dhalmadaasi mayri bay waajibinaysaa muran la'aan walmujaradatu can ilbalali tii markaa iyadu bilaa qoyaanka ahayd ilmihi hadduu isagoo qallalan soo baxo muujibatu lilqusli dhalmadaasi iyaduna mayri way waajibisaa fil asaxi sida xooga badan muran baa ku jira iyadii wey gabadhii markay umusho haddii dhiiggii nifaaskaba aanay isku arag waxaynu eegaynaa ilmahan ay umushay qoyaan ma la socday hadduu qoyaan la socday dee qoyaankaasi kolley sida badan dhiig iyo waxbuu iska yeeshaaye way meedhanaysaa maydhigii wuu ku waajibaya iyadoo hadal ma laha haddii ilmuhu uu qalalaayo wax qoyaanaba aana wax qoyaanihiba aanay la soconna waxaa la yidhi xaaladaasi iyada muran baa ku jira laakiin iyadana sida xooga badan way ku waajibayaa inay markaa maydhataa كل إن الميرجع لما ينوافع نيد لكن ما حنفلي وقت وين يجاري وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله أعلم